Booliiska degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa sheegay in ay awoodi u leeyihiin joojinta colaadda ka taagan degmadaas. degmada luuq ee gobolka gedo waxaa weli ka soconaya dagaalada culus ee u dhaxeeya maleeshiyo beeleedyada ku dagaalamaya degmadaasi xili khasaaraha ka dhashay dagaaladaasi ay kordheen waxaana dagaalada shalay dhacay oo keliya la sheegaya in ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya toddoba ruux koronel kaliil cabdikariin oo ah taliyaha booliiska degmada luuq ee gobolka gedo ayaa sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay kala taageersan yihiin dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland waxa uu tilmaamay in iyaga laga awood badan yahay islamarkaana aysan awoodin joojinta dagaaladaasi dowladda federaalkana looga baahan yahay in ay xaliso walow iyada qudheeda lagu eedeeyo in ay qayb ka tahay dagaal beeleedyada wallahi khasaaro waa jiraa damee dhimasho dhaawacba waa jiraan marka waa wax hadda anaga hadda aan koobi karna ma lahan wallaahi niyahow runtii waxaa la yidhi wax il haysa ilaala ka dhan haddee askari oo qabiilkiisa iska raacay waa jiraa oo dee runtii dadka waad garanaysaa laakiin arrintaas iyada ah runtii annaga wax hadda oo aan faraha ku tataagayna ma jiraan laakiin qof khaldan waa iska dhici karta wallaahi waa caqabadaha taagan runtii dowladda la rabaa inay xaliso laakiin annaga yaan raboorkeedan fiirna annaga maogi haddii dee amba annaga waxaan xallin karna ay tahay intaaba naguma soo qaadateen culays kalena kamaba imaadeenba